أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن bismillaahi araxmaani araxiim waa subax sabti ah taariikhda hijrigan ay ku beegan tahay siddeed iyo labaatanka bisha rajab sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijriga kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo maleeshiyaadka murtadiinta iyo kuwa saliibiyiinta maraykanka ayaa weerar arbushaada kusoo qaaday degmada jamaame ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose hogaamiyaha kooxda xuutiyiinta yeman ayaa sheegay inay isku diyaarinayaan weeraro ay ku qaadaan masaalixda yuhuudda ee deegaanada somalilan dowladda silibyadda ee maraykanka ayaa safiir cusub u soo magacowday soomaaliya xilli maraykanka uu sheegay inuu joojiyey dhaqaalihii uu siin jiray kooxda riddada soomaaliya howlgallo lagu beegsaday kufaarta iyo murtadiinta ayaa ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya shilgaari oo sababay khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed ayaa ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya makaatibta tarbiyada iyo tacliinta wilaayaadka galgaduud iyo baay ayaa tartanna cilmi kororsi ah u qabtay ardayda iskuulaadka waxbarashada ee wilaayaadkaas أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن waxaad wada dhagaysateen qodobadii ugu doorka roonaa warka subaxnimo haatanna ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran maleeshiyaadka murtadiinta iyo kuwa saliibiyiinta maraykanka ayaa weerar arbushaada ku soo qaaday degmada jamaame ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose sida warbixintanuu ku haya marwaan maxamed maleeshiyaadka murtadiinta oo ay weheliyaan kuwa saliibiyiinta maraykanka waxay weerar cadotooyo oo arbushaad ah ku soo qaadeen degmada jamaame ee wilaayada jubbada hoose waxayna cadowgaasi dhibaatooyin ka geysteen degmadaas odayaasha dhaqanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada degmada jamaame oo la hadlay warbaahinta islaamiga ayaa ka warbixiyey duulaanka cadowga ee degmada jamaame iyo inta uu la egyahay dhibaatooyinka ay geysteen magacii waa waas ibraahim shariif cadowgii maraykanka ee danab ayaa soo weeraray hadday diyaarad wax tuurta naqato mid isqarxisa hadday naqato iyo hoobiyaal waay haddana inshaalla markii labaadoo ay magaalada duqeeyeen waay alxamdulilah rabbilcaalamiin waxaan leenahay khasaaro hadda maal waa iska jiraa laakiin naf ma jirto insha allahu tacala waxaa hadda ii muuqdo magaalada markaasaas u dhalac maray masaajidkii weyne jaamaca ah ee degmada jamaame waxbaa gaaray insha allah iskuulkii degmada ee cusmaan bin cafaan san dhibaato badanaa gaartay guryo hadda aan agtaagnahay oo guriga xasani rooti waa taqaaniin ee nasiibanaag ku yaalla ee masjidka nasiibanaag derbigiisa ahaa asna waxbaa gaaray guriga aad buu u burburay marka dhibaato oo maal waa jirtaa laakiin naf ilahay waa badbaadiyey meeshaan aan joogno waa madrasada imaam bukhaari meeshaad arkaysaan waad aragtaan waxa gaaray hoobiyaa meeshaan ku dhacay taana khasaarahaanaana gaaray waxaana diinahayna dadka ma barno kitaabka ilaahay iyo shareecada islaamka lagu bartaa labada madarsaba inay dadka muslimiinta ah ee guryahooda jooga soo ku soo weeraray oo cadow aan ahayn oo aan ciidan ahayn oo aan waxba ka galabsanin sidaas darteed ku soo weeraray waxaa iyagana ay leeyihiin waxaan la dagaalamanaa argagixisa iyo shabaabaan la dagaalamaynaa iyo inaysan la dagaalamaynin waxaa caddeen u ah duqaynta masaajidka beedka ilaahay ay duqeeyeen oo maanta aad arkaysiin waxyaabaha ay ay ku sameeyeen deeqa maxamed cabdi waxaan joogaa magaalada jamaame cadowgaiyo habeer nagu soo qaaday diyaarad hadhihin hoobiye hadhihin waa nagu soo garaacay laakiin alxamdulilah ilaahay mahadiis waxba naguma gaarin waxay guryo baabi'iyeen iyo mashaajidka meelahaas waxay ku rideen moogii waxba naguma gaarin ani waa suleyqa nuur cabdi oo joogo degmada jamaama gaar ahaan xaafadda suuqa suuq mugdi maqaayo ku shido maanta wuxuu noogu duqeeyey dameero inuu laayo maataduu ku soo ridayaa oo al-shabaab ay ku hortaagmaa iska celisid iimaanka lakaa qaadi islaamnimada waa ku dhowahay anoo magacayga ah cabdulaahi cabdiraxmaan waxaan joogaa degmada jamaame waxay usoo baxeen inay maarata waxawaaye diinta ilaahay dumiyaan xoolihii maarata waxawaa dhaqan inay maarata waxawaaye laayeen magacayga waxaa la yidhaahdaa cabdinigey cabdulaahi dheere jamaaman deganahay dameerhay naga laayeen guryahay naga dudumiyeen masaajidkaay naga dumiyeen iskoolkii ay naga dumiyeen cumri gaabadaan ku ognaa kuwaas waxaan u baaq lahayn nimankaas inuu ilaahay laayo wafti ilaahay dhammeeyo dhib ilaahay u keeno qiimo waxaan ka galabsanna ma lahan waxay laayeen xoolo baahiin waan wax ogeyn iyo madaarista wax lagu baranaya goobaha madaarista wax lagu baranaya iyo waxay laayeen masaajidada wax oo masaajidada lagu tukanaya waxaan ka galabsanna ma lahan weerarkan arbushaada ah ee saliibiyiinta maraykanka iyo kuwa ridada ah ay ku soo qaadeen degmada jamacme ee wilaayada jubbada hoose ayaa ku soo aadaya xilli sidan oo kale cadowga allaah ay weeraro arbushaada ah kaga geysteen degmooyinka jilib iyo buulafullaaya ee wilaayaadka baay iyo jubbada dhexe mahadsanid marwan hogaamiyaha kooxda xuutiyiinta yeman ayaa sheegay inay isku diyaarinayaan weeraro ay ku qaadaan masaalixda yuhuudda ee deegaanada somalilan cabdiqani maxamed ayaa warbixintan inoo haya mar kale mid ka mid ah kooxaha ka dagaalama waddanka yemen ee ku xihan dowladda iiraan ayaa ku goodisay inay weeraro ku beegsanayso masaalixda yahuudda haddii ay saldhigyo ka samaystaan waqooyi galbeed soomaaliya cabdimalig al xuuti oo ah hogaamiyaha xuutiyiinta yemen ayaa war cusub oo uu soo saaray ku sheegay in dagaalyahanada kooxdiisa ay sii wadi doonaan raadraaca ay ku hayaan imaanshaha yahuudda ee deegaanada somalilan ayna isku diyaariyeen beegsiga sahayiinada wasiirka arrimaha dibadda israa'iil somalilan waxa uu aaday isagoo dhuumanaya oo ka baqaya weerar uga yimaada dhanka yeman ayuu yidhi cabdimalig al xuuti isagoo hadal ka jeedinayay telefishan fadhigiisu yahay magaalada sanca saraakiil ka tirsan maamulka yahuudda ayaa laga soo xigtay inay qorsheynayaan saldhigyo ay ka samaystaan gobolada waqooyi galbeed soomaaliya si ay uga duulaan waddanka yeman aqoonsiga ay sahayanadu siisay maamulka shaadala dirirka somalilan ayaa la rumaysan yahay inuu abuurayo colaad cusub oo saamaysa wadamada ay ka mid yihiin yeman jabuuti iyo soomaaliya mahadsanid cabdiqani dowladda silibiyadda ee maraykanka ayaa safiir cusub usoo magacowday soomaaliya xilli maraykanka uu sheegay inuu joojiyey dhaqaalihii uu siin jiray kooxda ridada soomaaliya sida warbixintan uu ku haya nuur cali warsame abuushayba war ka soo baxay dowladda silibiyadda maraykanka ayaa lagu sheegay in gaal justin davis loo magacaabay safiirka cusub ee maraykanka u qaabilsan soomaaliya arrintan waxay timid markii dhowaan la bedelay safiirkii hore ee safaaradda maraykanka ee soomaaliya kaas oo uu xilka ka qaaday madaxweynaha maraykanka gaal donald trump war ka soo baxay safaaradda maraykanka ee soomaaliya ayaa lagu yidhi safiirka cusub wuxuu ka shaqayn doonaa horumarinta danaha maraykanka ee soomaaliya iyadoo la raacayo siyaasadda america firist ee maamulka madaxweyne donald trump taasoo mudnaanta siinaysa amniga maraykanka xasiloonnida gobolka iyo iskaashiga magacaabista safiirka cusub ee maraykanka ee soomaaliya ayaa ku soo aadaysa xilli dhowaan dowladda maraykanka ay sheegtay inay joojisay dhaqaalihii ay siin jirtay kooxda ardada soomaaliya kadib markii saraakiil ka tirsan ridada ay dhaceen cunno mucaawino ah oo uu maraykanku soo dhiibay taasoo tiilay marsada magaalada muqdisho horey maraykanka waxay u sheegeen inay joojiyeen dhaqaalihii ay siin jireen maleeshiyaadka murtasaqada ah ee danab ee maraykanka uu soo tababaray mahadsanid abuushayba howlgallo lagu beegsaday kufaarta iyo murtadiinta ayaa ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka gaarisa ee ku hoos jiray gumaysiga kufaarta kenya ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay qarax la beegsadeen fariisiin ay murtadiintu ku leeyihiin xaafadda dayax ee degmada heliwaa ee magaalada muqdisho dhanka kale gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen xere ciidanka kufaarta kenya ay ku leeyihiin duleedka magaalada buraa ee degmada faafi ee gobolka gaarisa dagaalka inta uu socday waxay mujaahidiintu garneelada garbaha laga rida la heleen gaadiid kufaarta kenya xerada u dhex yeelay dab xoogan ayaana qabsaday gaadiidka sidoo kale waxaa gubtay teendho sahay ay ugu jirtay saliibiyadda kenya shil gaari oo sababay khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed ayaa ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya casaam carafaad ayaa warbixintan inoo haya shilkan gaari oo ahaa mid xoogan ayaa shalay ka dhacay dallacaadda isgoyska jubba ee magaalada muqdisho shilkaasi ayaa yimid kadib markii baabuur nooca raaxada uu ku dhacay mootooyin marayay waddada laamiga inta la xaqiijiyey waxaa shilkan baabuur ku dhintay hal qof oo wada ka ahaa nooca mootada dhugdhugleyda ah halka saddex kalena ku dhaawacmeen gaariga shilka sababay ayay goobjoogayaal soo sheegeen inuu fariinka goostay kuna dhacay laba mooto nooca bajaajta ah iyo nooca dhugdhugleyda loo yaqaan wararka qaar waxay sheegayaan in khasaaraha dhimasho uu intaas ka badan yahay qaar ka mida dadka dhaawacyada qabo ayaa laga soo wariyey in xaaladooday culus tahay sawiraya muuqaala lagu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinayay burburka gaaray gaariga shilka galay waa kuwan qaar ka mida goobjoogayaal ka warbixinaya qaabka shilka u dhacay iyo khasaaraha indhahooda ay ku arkayeen kan ugu weynaa waa walaa isdhihi karaa baabuur haariyar haylux ah oo soo farin goosta meeshaan khasaaraha ka dhacay saddex bajaaj hal bajaaj oo soo dhuftay iyo hal feekon laba bajaajna oo isku daran fahanti dhimasho hal qof iyo laba qof miyaa la sheegaya laakiin hal qof ah dhimasho hal qof ah laakiin dhaawacyadaa zaa'id u bara- ah, u fara badan dhaawacyada qaar xitaa dhimashaa dhaanto wallaahi qalbajab iyo murugo waa iyo dadkii hantada lahaayeeba haariyar waa oo dalacadda jubbo meesha arkay wiil oo lugtu ka go'an tahay wiil madaxa ka daqran ku kaloo gacantan ka dilan lugtuna ka dilan tahay waxaa ugu daranaa wiilka dhintay iyo wiilka lugta ka go'an tahay labadaas wiila ugu daran Aa, waxaasoo dhan waa dhaawac shilka shilku wuxuu ku dhacay baabuur baabuur ama mooto feekoonta soo dilay wiilka lugta ka go'ana u dilay markuu wiilka lugta ka go'ana dilay oo soo dhaqaaqa mooto bajaadoo ku dhaca mooto bajaad hadduu ku dhaca mooto kaloo kusii dhaca labadaas mooto iyo mooto feekoonta saddex baabuurka raaxada dhimasho hal hab magaalada muqdisho waxaa muddooyinkii dambe ku soo badanaya shilalka gaadiidka bishii hore ayay ahayd markii degmada howlwadaag ee magaalada muqdisho ay ku dhammaatay haweeney halka afar kalena ay ku dhaawacmeen mahadsanid casaam makaatibta tarbiyada iyo tacliinta wilaayaadka galgaduud iyo baay ayaa tartanno cilmi kororsi ah u qabtay ardayda iskuulaadka waxbarashada ee wilaayaadkaas aan ku hormarna baay iyo bashiir muxiidiin abu ayman
degmada buulafulay waxaa sannad kasta bisha rajab si joogto loogu qabtaa tartan loo qabanaya ardayda uu soo qabanqaabiyo maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada baay kaasoo ay la socdaan abaalmarino dhiirigelin ah waxaana lagu qabtaa xarunta madarasada alfurqaan tartankan oo ah mid waxbarasho iyo tarbiyo isugu jira ayaa socda muddo shan sanno waxaana markii ugu horrayse la bilaabay sannadkii kun afar boqolsaddexiyo afartankii hijiriyada intii uu socday tartanku wuxuu soo maray marxalado kala duwan taasoo muujinaysa horumar iyo taya sii kordhaysa sannad walba oo ay la nool yihiin jiilka soo koraya ee wax ku barta xarumaha tacliimiga ah ee degmada buulafullaay tartanka waxaa si wadajir uga qayb gala afar mu'asaso waxbarasho oo ka furan buulafullaay kuwaasoo dhammaantood hoos yimaada tarbiyada iyo tacliinta waxaana ay kala yihiin dugsiga hoose dugsiga dhexe dugsiga sare iyo macadka barashada culumta sharciga iyo maadiga ee qurduba tartanka sannadkan waxaa si rasmi ah loogu daafuray ardayda dugsiga sare iyadoo tartanka loo kala saaray wiilal iyo gabdho si loo helo cadaalad iyo hufnaanta tartan lagu wada qanco haddaba tartankan qaabka uu u soconayo iyo majmuucaadka ku tartamaya waxaa ka warbixiyey maamulaha dugsiga sare ee fulay isagoo dhammaan soo dhoweeyey mas-uuliyiinta ardayda iyo ka soo qaybgalayaasha ma insha allaahu tacaalaa haddii ilaahay ogolaado inti ku bilaabo doonam nin ku bilaawda doone musaabaqa makaanka musaabaqada ii ka dhihaytona may waha madarasatu alfurqaan alaasaasiya walcidaadiya musaabaqadana may dhaxmaro doonta haddii ilaahay raalle ka nagadu ardayda walkubaradaasu madaarista nidaamiga iyo macaahidda islaamiga walaayatu baaya alislaamiya gaar ahaan degmada buulafulay oo ah maqarka gobolka musaabaqadana waa musaabaqa sannad kasteeba la qobodaw oo dhahmaraasu ardaydu musaabaqada sannadkan insha allaahu tacaalaa may dhahmaro doontaa dugsiga sare iyo dugsiga dhexe dugsiga hoose iyo machad qurduba maalinta arbaade e maalinta khamiiste iyo maalinta jimaada insha allahu musaabaqadana dhihi doonta ka hor tartanka guddiga loo xil saaray musaabaqada ayaa soo gudbiyey nidaamka tartanka iyo qodobada mamnuuca ka ah inta ay socdaan weydiinta su'aalaha waxaan rabnaa marka ee, dhowr qodob inaan sheegno ee ugu muhiimsan oon looga maarmin musaabaqadan socoto bilowgeeda ilaa dhammaadkeeda insha allah tabaaraka wa tacaala waxaa ugu horreeyo walaalaha mutasaabiqiinta dhaqsamayo waa inay ilaaliyaan muddada looga talagaliyo la sheegi doono haddii ilaahi subxana wa tacaala qadaro waxaa kaloo ka mid ah inay iska ilaaliyaan ay iska fogeeyaan teleefon wax la dhaha aana lagu arkin waxaa xigo ee warqad ama kitaab ama samaacat aludun ama airfonka sida loo yaqaano waxyaabahaasoo dhan inay ka fogaadaan eegana waa loo dardaarmayaa wuxuu ahaa barnaamij ku bilowday qaab isugoodin oo majmuuco kasta ay soo bandhigayeen diyaargarowgooda iyo waxa ay rajaynayaan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu nuur maxamed miyow majmuucadka socda cabdulaahi ibnu cumar ibnu caas insha allah guula rajaa insha allaahu guula rajeeya haytaan anuuna guula siin la rajeen biidni illaahi albaari sidaasoo kale majmuucada kale haye بسم الله الحمد لله إن مقعي أوك بلا زيادة درحمة عبد القادر مجموعة كس عنا وعبد الله بن عباس إن الحمد لله ما شعور كنا آدي وصريا الله سبحانه وتعالى حكرجنا إنه qaybta wiilasha dugsiga sare waxaa u kala tartamaya majmuucaadka cabdulaahi ibnu cabbaas iyo majmuucada cabdulaahi ibnu cumar waxaana halkaas ka muuqanayay ujeeddooyin la mahdiyey oo diiradda saarayay in la xoojiyo aqoonta iyo thaqaafada diineed ee ardayda tartanka wuxuu ku socday nidaam hufan oo ay ka mid yihiin weydiinta su'aalaha su-aasheena ugu koowaad waxay ku wajahan tahay majmuucatu cabdulaahi ibni camr ibnilcaas waxaan filayaa inay diyaar yihiin su-aashu waa su-aal tawxiid ah waxay leedahay maa hiya alcalmaaniyatu waan filayaa su-aasha inaad fahamteen oo aad ka soo warceli doontaan insha allah سالكا سبل المعالي مخلصا ayaa majmuucatu cabdulaahi jawaabta asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu magacay maxamed nuur macalim aadam majmuucadan ku socod cabdulaahi ibnu camr alcaas taan la tartamaya cabdulaahi ibnu cabaas su-aalo jawaabtayo baan iskaday alcilmaaniyatu hiya faslu diini cani alxayaat majmuucada cabdulaahi ibni camr su-aasha jawaabta uu ka bixiyey waa jawaab sax ah
kadib weydiimo iyo su'aalo kala duwan waxaa la soo bandhigay natiijada kama dambaysta ah iyadoo lagu dhawaaqay ardayda ku guulaystay iyo majmuucada ay guusha raacday su-aalaha la weydiiyey mid kasta waxaa la weydiiyey sagaal su-aalood ayaa la weydiiyey majmuucada ee, cabdulaahi ibni camr waxay ka jawaabeen shan su-aalood ay ka jawaabeen halna ka faa'iidaysi ahaan ay u heleen saas darteed marka shan haddii laba lagu dhufto waa toban hal ku dar toban iyo koo waayo ee, majmuucada cabdulaahi ibni cabaas ayagana waxaa la weydiiyey sagaal su-aalood saas oo kale waxaa hareer maray ilaa laba su-aalood aysan ka jawaabin waxayna ka jawaabeen toddoba su-aalood toddoba haddii laba lagu dhufto waa afar iyo toban halka faa'iidaysi aan ay u heleen ugu dar waxay heleen shan iyo toban majmuucada soo guulaysatay marka ha isdiyaariyaan dad kale ayaa sugaayo
شمر وكن
kadib marka uu dhammaaday tartankii wiilasha waxaa xigay qaybta gabdhaha dugsiga sare waxaana ku tartamayey labada majmuuco ee kale ah nusayba bintu kacab iyo majmuucada asmaa bintu cumays soo bandhigid diyaargarowgooda kadib waxaa si toosa loo gudagalay weydiinta su'aalihii tartanka anoo ka socda majmuucada nusaybata binti kacab maanta waxaa ku faraxsannahay musaabaqada naloo qabanayo waxaana rajaynaynaa guul insha allah anoo ku socda majmuucada asmaa bintu cumays tartamaan majmuucada nusayba bintu kacab weliba rajaeyahayna guul insha allah su-aasha ugu horeyso waxaa nasiib u yeeshay majmuucatu nusayba bintu kacab waa su-aal xadiis ah waxay u dhacaysaa sida tan maa huwa alban waan filayaa su-aasha inaad fahamteen waad ka soo warceli doontaan insha allah سالكا سبل magacaygu waa marwe aadam xasan majmuucada ka tirsanaya nusaybat almaasaniya su-aashan jawaabteedaan isku day almanu huwa ataxadud bimaa acdaa xataa yabluqa dalika almucdi fayu'diihi su-aasha la weydiiyey oo arday ayaga ka mid uu soo kacay jawaabtuu ka bixiyey waa jawaab sax ah gabdhuhu iyaganu waxay muujiyeen aqoon dadaal iyo karti sare taasoo ay si weyn ugu riyaaqeen guddiga macallimiinta iyo dadkii ka soo qaybgalay la socodka tartankaas xiisaha badnaa ugu dambeynna guddiga ayaa shaaciyey natiijada tartankii gabdhaha dhex maray majmuucada ugu horreysay oo maanta s- nasiib u yeelatay su-aasha in lagu bilaabo waxay ahayd nusayba binti kacab almaasiniya ee waxaa la weydiiyey sagaal su-aalood sagaashii su-aalood waxay ka jawaabeen toddoba su-aalay ka jawaabeen labana way hareer marteen su-aal kastana waxaan ku sixaynay laba darajo laba haddii toddoba lagu dhufto waxay noqonaysaa afar iyo toban darajo kadib hal su-aala faa'iidaysi ahaan ay u heleen hal daraja looga daray waxay heleen shan iyo toban darajo asalida tarjiix hal su-aala kaga soo aadi way ka jawaabeen aydana waa looga daray aydana waxay heleen marka isku duduub marka la isku soo aruuriyo darajaadkooda waa toddoba iyo toban majmuucada kale ee asmaa binti cumays ayadana waxaa la weydiiyey sagaal su-aalooda la weydiiyey sagaashii su-aalood waxay ka jawaabeen ayagana toddoba su-aalood labana way hareer martay hal su-aalna waxay u heleen si ka faa'idaysi ah marka toddoba haddii laba lagu dhufto waa afar iyo toban hal ka faa'idaysi ahna ay u heleen ugu dar waa shan iyo toban su-aashii dambe ee asalida tarjiixa ahna way hareer martay saas darteed marka majmuucada koowaad Asma- nusayba waxay keentay toban iyo toddoba darajo majmuucada asmaana shan iyo toban darajo laba dhibcood ayay guusha ku raacday gabdhihii ku tartamayey magaca majmuucada nusayba bintu kacab sidaas darteed waxaa fiinaalaha tartanka isku arki doona labada majmuuco ee kale ah cabdulaahi ibnu cabbaas oo dhanka wiilasha ka soo gudbay iyo majmuucada nusayba oo dhanka gabdhaha ka soo gudubtay tartankan uu qiimihiisa sarreeyo ee sannadkan laga daafuray degmada buulafulay ayaa la rajaynayaa inuu noqdo mid guul iyo horumar leh kuna reebo saameyn togan ardayda iyo bulshada magaalada intaba فعلو شأنك بغيتي وم...
dhanka wilaayada galgaduudna waxaa warbixin middan la mida ku eegaya mar kale marwaan maxamed جيل تحدى صعبا فأبدأ muddooyinkii u dambeeyey wilaayada islaamiga ah ee galgaduud waxaa ka socday tartanaaqooneed hees sare ah kaasoo uu soo qabanqaabiyey maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada galgaduuda wuxuuna tartankaasi maktabka tarbiyada u qabtay faraacyada kala duwan ee macadka qurduba ku leeyahay wilaayada ah tartankan oo ah mid si weyn loo xiiseynayo ayaa lagu tartamayaa culuumta shareecada iyo funuunta kala duwan ee diinta islaamka ah kuwaasoo ardaydu ku bartaan faraacyada macadka qurduba ah isagoo xabaarsan soo bandhigidda aqoonta ardayda tayada waxbarashadooda iyo dadaalka maktabka tarbiyadu ka wada guud ahaan wilaayada galgaduuda horey waxaan u baahinay tartamo dhex maray galahariir iyo jacar sidoo kale diri iyo ceershiil balse markan maalmo ka hor tartan xiiso badan oo dhex maray faraca macahadka qurdube ee magaalada ceelbuur iyo faraca degmada webxo ayaa ka dhacay gudaha webxo halkaasoo ay soo xaadireen dadweyne fara badan oo u soo daawasho tegay musaabaqadaasi tartankan ayaa noqday mid aad u adag islamarkaana ay labada dhinac muujiyeen diyaargarow buux iyo aqoon sare labada kooxood ayaa mid weliba la weydiiyey toban su'aalood oo ay xaq u lahaayeen kuwaas oo dhammaantood si sax ah uga jawaabeen taasoo muujisay in ardaydu si wanaagsan isugu soo diyaariyeen tartanka majmuucada ka socota degmada ceelbuur ee loo yaqaan majmuucatu ansaari shariica si fiican su-aasha u dhegaysta waxay leedahay su-aashu sida tan maata shaksun wakhallafa umman wa aban wa jadda وابنا وبنتا واختا شقيقه وبنت ابن وعما فما نصيب هؤلاء
magacay waa mustaqiim anigoo ka soco tartamayaashii macadka qurduba xaruntiisa dhexe degmada ceelbuur su-aasha jawaabteedu waxay u dhacaysaa sida tan hooye waxay iska leedahay sudus aabbu wuxuu leeyahay sudus jadna wuu dhacayaa binti iyo ibninu iscasabeeyayaan ukhta shaqiiqana way dhacaysaa bintu ibni way dhacaysaa caman wuu dhacayaa su-aasha la weydiiyey majmuucatu ansaari shariica ay u tartamaysay muxaafadadeeda iyo degmada ceelbuur su-aasha la weydiiyey si sax ayay kaga jawaabeen waxayna ku guulaysaa laba darajo waayahay su-aasha xigta waxaa la weydiinayaa majmuucatu daari shuhadaa degmada wabxo su-aashu waxay leedahay sida tan haati baytan min alkitaab yadullu macnaa haadihi alaaya yuriidu allahu bikum alyusra walaa yuriidu bikum alcusra
magacaygu waa cabdulaahi majmuucadu waa daaru shuhadaa degmadu waa webxo su-aasha liibna la weydiiyey jawaabteedu waa wamin qawaacidi sharci taysiiru fii kulli amrin naabahu tacsiiru markii la waayey su'aal soo hareermartay ardayda iyadoo weliba loogu sii daray su'aalo dheeri ah kuwaasoo sidoo kale si buuxda looga jawaabay ugu dambayn guddiga tartanka ayaa adeegsaday hanaan kala saarida ah oo xiise gaar ah lahaa iyagoo ku xujeeyey labada kooxood inay soo dirsadaan hal arday oo ay ku kalsoon yihiin kaasoo su'aasha loogu weydiiyo isagoo goobta taagan su'aalahaas go'aaminta ahaa ayaa si sax ah waxaa uga jawaabay ardaygii ka socday kooxda ansaaru shareeca ee faraca ceelbuura halka ardaygii ka socday kooxda daarushahadaa ee faraca wuxuu uu hareermaray jawaabtii saxda ahayd taasoo sababtay in fursaddaasi ay ka faa'iidaystaan ardayda ceelbuura hadda majmuuco kaste ardaygii soo istaagsan ay isku hubaan isagoo meesha taagana su-aasha la weydiinaya waxaan ugu horraysa majmuucatu ansaari shariica waxaad soo istaagsanaysiin arday aad isku og tihiin waayo su-aashu waxay leedahay maadaa qaala bnu taymiya can ilijmaac بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي وصادق مجموعة أنصار الشريعة حرمت الدحق قرضوي على البور سؤال جاوبت دواء حيث قال في العقيدة الوسطية والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة majmuucatu ansaari shariica ay u tartamaysa muxaafadada iyo degmada ceelbuur su-aasha la weydiiyey si saxa ay kaga jawaabeen waxayna ku guulaysaa laba darajo waayahay majmuucada daarushuhadaa degmada webxo la kaalaya ardaygiinna su-aasha idinkaga jawaabay waayahay su-aasha la weydiinayo majmuucatu daarushuhadaa waxay leedahay maadaa qaala bnu cabdilbar can ilmuqallid magacaygu waa samra majmuucadu waa daaru shuhadaa degmadu waa wabxa su-aasha la weydiiyey jawaabteedu waa waqaala abuu camar ibnu cabdibari wakayruh ajmaca annaas calaa ana almuqalida laysa macduudan min alcilmi wa ana alcilma macrifatu alxaqi bidaliilih majmuucatu daari shuhadaa ay u tartamaysay muxaafadada iyo degmada webxo su-aashii la weydiiyey way soo harar martay si qaladi kaga jawaabeen insha allah waxay faa'iid ahaan ka faa'iidaysan doona majmuucatu ansaari shariica tafadal بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي وصادق مجموعة عن كسر مجموعة أنصار الشريعة آه، حرمت الدحق والضبع على البور سؤال شان جوابت ذو حيود أساسية قال أبو عمر بن عبد البر وغيره أجمع الناس على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم وأن العلم معرفة الحق بدليله sidaas ayaana guusha ku raacday faraca ceelbuur ansaaru shareeca iyagoo muujiya adkaysi kalsooni iyo aqoon qoto dheer halka ardayda wuxu ay muujiyaan juhdi iyo tartan adag oo mudan in la bogaadiyo goobta tartanka ka dhacay waxaa goobjoog ahaa nabadoon ibraahim jeete xaayow iyo qaar ka mid ah nabadoonnada wilaayada galgaduud kuwaas oo ku dheeraaday dhiirigelinta ardayda iyo muhiimadda ay leedahay barashada culuumta shareecada alxamdulilah ilaahay baa maxad le awel iyo aakhir isugu kaalin keena musaabaqadan lagu tartamayo ku dhaqanka shareecada islaamka iyo waxbarashada horumarkeeda Ee, waan ku faraxsannahay aad iyo aad aan ugu faraxsannahay Ee, musaabaqadu siday u dhacaysay iyo sida ay wanaagga badan ee, ilm- wa- waalideynta iyo ninka la yidhaahdo ay u muujiyeen fadhiga ee, quruxda badanne waxaan leeyahay marka musaabaqadan oo kale weli lama aanaa kulmin farxad aawadeed ayaan codkayga iyo warkayga u shigshigaya runtii waa wax weyn oo lagu farxo waxa maanta aana hor taagan annagu waxaan soo marnay muddo gabdhaha iyo wiilasha iyo odayaashu intaba salaadda wax dukadaa ay yar yihiin saakana waxay ku tartamayaan dhaxal masaladii looga heray culummadii u xaraysa jirta ayay ku tartamayaan waxay ku tartamayaan fiqigii waxay ku tartamayaan mataqaanaa axaadiistii nabiga calayhi salaatu wasalaam waa guul weyn oo muslimiinta u soo hoyatay waxaa ku mahadsan allah jala wacala ayaa ku mahadsan tartankan oo ah mid aan horey uga dhicin wilaayaadka islaamiga ayaa marba marxalad u gudbayey waxaana ka qaybgalaya faracyada kala duwan ee macadka qurduba ee daraasaadka islaamka iyo culuumta maamulka ee ka howlgala degmooyinka iyo deegaanada galgaduud wuxuuna ugu dambeyn tartanku soo gaaray heer gabagabo ah iyadoo ay isugu soo hareen faracyada ceelbuur iyo galahareeri kadib tartamo adag oo horey u dhex maray faracyo kale tartankan ayaa lagu tartamayaa wixii ugu khayr badnaa ee ummadi ku loolanto oo ah culuumta diinta islaamka waana mid lagu kasbanayo ajar iyo raali ahaansho eebe kana dhigan tusaale wanaagsan oo lagu horumarinayo jiilka iyo mustaqbalka wilaayada galgaduud mahadsanid mar kale marwaan guud ahaan warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus saaka waa naga inta warkan war la mida intaan ku kulmi doonno hadduu alla idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu